inkaanan daahirugi ayaan xusuusiya nin la yidhaahdo aynu wada naqaanayo la yidhaahdo afqallooc ayaan waxaan afqallooc imisaa jirta wuxuu yidhi boqol iyo soddonkan ku dhowo soddon wuuna kula laacdamaya hadda wuu kula legdamaya wuuna magaalada isagaa maraya waxaa la yidhi afqalloocow sagaarka uga cabaa xaaji afqallooc nin oday oo weyn oo la yaqaano gabayaal waaweyn ama ragga taariikhda soomaaliya ama aqoonta dheer leh ayuu ku jiraa waxa waaye abwaaniinta soomaaliya hadda joogta kuwa ugu kan ugu horreeya kuwa dadkan kuwa horreeya ku jiray wuxuu noqonaya ninka koowaad ama ninka labaad buu noqon aqoonta ruuxeeda aad buu uga dhisan afqallooc baan waxaan wan afqalloocow xaaji afqallooc maxaa cuntaa wuxuu yidhi wallahi garan maayo waxaan yidhi xaaji sagaarka waa cabay haddii sagaarka cabaa jaadkana waa cuna habeenkooda soo jeeda wuuna gabiyaa intow waa rag dilay intow waa dil laakiin wax u qarsoon wax kaloo qarsoon baa jire xaajow iisoo saaxiib baanu nahay wuxuu igu yidhi waxaan kuu sheegi karaa ma jiraan maxaa cuntaabaan kuugu badan cunada wuxuu yidhi weligay subax ma bari la-ayn haddaan bari waasado wuu jiranayaa waan tijaabeeyey meeshaan dhalinyaradu joogi jiriyo ana meeshaasaan sii fariisan jiray hortaa soo fariistaayo haddii uu bari waasado wuu qaylinaya soo ordaya aryaa barigii soo gada aryaa barigii soo gada waan liitaa buu leeyahay maalin walba waa xil jiraan dhalinyaru noqonaya si kale soo noqonaya markuu baridaa helo isagoo liidaa arkaysaa dhacayo hadda wax yar isagoo kula legdamayo oo gacanta kumidhunaya gacanta jibinayo haddaba waxaan hadalkaa oon sheekadaa yar u keenay nin ku fiican taariikhdan laga sheekeeyo weeye haddana waxaan uu u keenay waxaan rabaa inaan daahir afar sana sii cariyo oo aan sii midmido oo aan balbarida fiixno waxay tafsir iyo waxay dasir iyo waxay giddo iyo waxay tahay suu inoo kusii faahfaahiyo iyo waayo aragnimadiisa iyo waxyaabuu maqlay iyo maamaha iyo wakaas daahir afkarsow halkaana gacantii taagayaa waa la celin la'ya
mahadsanid badhida idaha sida uu u sheegay dhega weyne uga keekeeyey labada haweenka la siiya martida ah markii ay gabadhii badhida shiishay labada meelood ee labada barbar badhida kaga yaalla ee madow iyo madiiba subaga ay laba islaamado u soo wareegay shiishay ee tiri xaawiya faadumaan u bixiyey ninkii isna intii kaleu bixiyo wuxuu yidhi haddaa ma aadan baa goblanaynayo oo haddaa wixii ma bixisay oo tidhi labadaasaan aniguna ku karaameeyey oo aadan xaggee qabtay buyi isna intii kaleu bixiyey wuxuu yidhi aadan baa haddamayaa goblame anna aadan baan intan u bixiyey horta shaygaa iska khaaska ah weeyaane goor ahaan loo jecel yahay badhidu waa yahay badhidu maalintii dhaweedna waa si laga wada hadlayey oo sida dhakhtarradu u yaqaaniin ee jaallahay siciid maalintii dhaweyto arrimaha qaarkood u durayey oo isagu xagga dhakhtarnimada meelaha qaarkood ku diidayey iyo soomaalidu sida ay u taqaanaa xoogaa waa kala gaar soomaalidu waxaa jiri bugto iyo badi idaad meel ma wada fadhiistaan soomaalidu markii aan dhakhtarra jirin dawo waxa u ahaa badhida ila waxyaalo ay kala cararaanna waa jireen oo aan la siin jirin sida dhakhtarradu xagga beerka ay uga diidayaan waxaa ka mid ahaa dunidu intii aanay jirin warorta aan qiyaas dhacee dagaalkii dhowaa ee sagaal iyo soddonkii bilowday ee hubka waaweyn adduunka lagu riday wixii ka horreeyey adduunku ilmax maahayn mishiinkaa tirada badan leh samada iyo badda iyo berriga marayaanan ba jirin dadku iska reermiyi reermiyii u xisaabsanaa shanta qaaradoodba waayo waxaa lagu garanayaa dagaalkii hore ee fast grade walka la yidhaahdo ee afar iyo tobankii bilowday jarmal iyo ingiriisiyo kuwii israacsanaa makiinada ay ku guuraan markii ay waayeen oo dagaalka ku galaan awrta soomaaliya berbere laga dhoofin jiray oo dabadeedna u bixi jirtay arlada kale ee yurub iyo arladaas lagu dagaalamayo oo loo rogay oo dadku sideennii oo kale buu ahaa dad fiil iska yaallo oo ku dagaalamaya waxaan sheekooyinka markaa u soo qaadanaya hawadii baa iminka qayirantay hawadii markaa qayirantayna way sumowday caafimaadkiina wuu yaraaday munaafacaadkii soomaalida ay ku noolaan jirtayna ee hawadaas firiiska ay ugu badnaydna waa qayirantay dagaalkii baa markaa hallaabay dunidii markaa tabdiil baa ku dhacday waxaa jira waxyaalo laga yaabo inaydnan runba iiga qaadanin haddaan anigu idinka sheekeeyo waqtigii dhowaa ee in cabdulla xasan la kiciyey kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii ingiriiskii ka soo degay laasfaray ee ku soo duulay magaalada la yidhaahdo baran ee haddeer loo looga dhigay degmada laasqoray ayaa darwiishkii habeenkii daartaa dusha ka ilaalinayay daraawiish kalena xareerahay gaad ka tahay yaa markii habeenkii nusxadhay wuxuu arkay nin sigaar cabaya oo soo socda askarta looma galo sigaarka inay cabto lama canaantaan baa caana daadiyade ninkii farajiya colka watay baa isagu sigaar xishay wuxuu yidhi darwiiskii gaarka ahay daarta dusheeda taagnaa waxaan arkay buu yidhi dab aanan anigu weligay arag yaa ii muuqday haa markaa dabadeed dabayshan isbedeshay aawadeed baa horta bukaankan badan iyo cunnadii oo isbedeshay iyo isdhexgalkan iyo dadka ka tirada badan leh cudurrada isqaadsiiya uu qaaradaha isagala yimi yaa tabdiil xoog leh dhacday markaa dabadeed hadalkaygu wuxuu marayey ninkii darwiiska ahaa ee daarta baran la yidhaahdo dusheeda taagnaa ee gaadhka hayay ee wax iftiina isagu eegayey qaar kalena daarta gudaheeda ay ku meertanaayeen habeenkii nuskii dambe inuu yidhi waxaan arkaa dab dab aana weligay arag oo sidaad u aragtay waa la waraysto wuxuu yidhi sideed goor yuu bidyi oo baktiyey dabkaas waa yahay markaasaa la yidhi maxaad halkeebaad u malaynaysaa wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inay meeshaasi ahayd dix dhaaxood dix dhaaxood iyo meeshaa uu dabka ka arkay gelin baa loo kala dhaxa waa waxaan lahaa haddaan idinka sheekeeyo waxaa suurowda inaad bixiisataan oo tirada wadinku muxuu idinku sheekaynaya awrku nusgelin buu loo kala raraa waa yahay markaasaa la yidhi bal halkaagii uu taagnow oo wax ilaali kolkaasuu wiligeeyey wuxuu yidhi dabkaa ka baxaaya dix dhaaxood walle wax soo degay duulkiseeya hadalkii baabay markaa u tahay daliil iskinkii u arkay salaadii aroorye markay ahayd yaa milatarigii oo waddan kaga qaaday rasaas dayuuradihiina taar bay u dirteenoo waa la ballansan yahay adoo dhuur xillaan bay ka soo duulayaan oo xilliga ay imaanayaan bay ka fogaanayaan iyagu garneedka markaasaa dabadeed dayuuradihiina ay imaanayaan oo isu dhaafayaan dareendureeyaan oo dabay halkaasay digada kaga dhigayaan waxay markaa dali dabkaa ka baxaaya dix dhaaxood haa dix dhaaxood walle wax soo dhegay duulkiseeyaahe soodkaasuu ku qaadiya waa welgeynaya daarta dusheedii buu wareegaya sidii uu sheegayay bay noqotay dab aana weliga arki jirin buu noqday waxaa la ogaaday dabadeed ciidankaa soo gudaya iminkii sarkaale ciidanka watay markuu dhaxamooday uu sigaar sitay askartana uma ogolayn markaa dabadeed halkaa waxaynu ka ogaanay sidii waagaa horta hawadu ahayd iyo sida dadku u indhafiiqnaa ee uu meel fogorta wax uga arkayey markaas soomaalidu waxa ay qabtay in dhafiiqnaanta iyo waxaa soo dhammina soortii xoolaha ee nacsiga lahayd yaa in dhafiiqnaanta iyo waxaa soo dhan wadatay iyo hawadu aan qayirayn maanta ma jiraan ninka loogu sheekeeyana wuu la yaabaya sidan anbaa idiin sheegay ama idinka cudur daartay waa yahay badidu waxa wax lagu daweeye ayay waagaas ahayd badi ahaan bal waxa la yidhi haddii kaneeca dhalato oo ay dadka cunto oo aan dhaqtasa jirin sidee dadka loogu daweyn jiray nugaalba ka soo qaad waxaa la qali jiray badhidaasaa dadka oo dhan qof walba waxoogaa yaroo badhiyaa la ka dhisiin jiray inta aanay kaneecadu cunin weyn ee la ogaado inay dhalasho aanay soo ridin dadka waxaa markaa dabadeed la qabay midhkii cunaaba dhiiggiyo suba ku jiro inay kaneecada iyada lafteedii wax noqonayso haddii ay soo rido qof oo qofkii u xanuunsado dhalmaanyada aawadeed oo badi la siiyo hortaa laga aasaya labadaa cilmi ayaa loo kala waday markaa dabadeed baaladiriinkii waagii dambe timi iyo dawooyinkaa qarqaraaray iminka laysa siiyo iyo waagaa dadka badi baa u ahay oo laysu daweyn jiray waa yahay dacarta tan iyo quwaddan ay qofka u yeelaysa iyo waxyaalaha kanu iyagu way ka gaar oo soomaali loogama sheekayn karo haddii qof nabar ku dhaco dawadan maanta la marinayo qofka nabarkii cusbaa ee jirmiska ka ilaalinaysa lama haysanin badidaa u ahayd oo jirmiska ka ilaalinaysay haa oo maxaa la samaynayaa badhigii inta waslad yar laga soo gooyo ayaa dab lagu qabanaya iyada oo dhalaashay oo teftes leh yaa meeshii la taabsiinaya way gubaysaa dib dambe dabadeed loogu arki maayo wax caabuqa oo dambe waa wax la jicilay maskii suntiisii iyada hadalkeedaga daayo adeersadii waxyaale caynka ahaa waa yahay waxaan kale oo anigu indhahaygan ku saaray laba wiiloo yaryar oo geel la jooga ayaa mid mid kaga laalay gudin geed hareeriya wiilkii markaasu isiri gudintii la soo deg yeedkii buu ka soo dhacay qori talsiiq ahoo daba dhexdhexaadaa ku samaysan yaa halkaa bogga ah ka qabsaday wuu dooxay wiilkii qorigii waa laga soo bixiye maashii calooshiima muuqatay midhaxuub yar baa haystay siidkii markay ahaydii dabada wiilkii gurigii la keenay oo sidaa meeshii loo hayo ayaa ilaa wax kale loo garan maayo waa dad rilmiyehe layorba caana soo siiya waan gaajoonayahay caanaa la siiyey dawaana halkan ka dhaawacane wuu hunqacayo u buu yidhi calooshii kolkaa gidkidi ayuunbaa la arkay calooshii oo dhan oo dabeedna dhulka iska saaray oo diga qaadatay oo meeshii kharibantay oo muusanawga iyo qaylada iyo baroorta iyo waxaasaa dhacay meeshii baanu ku soo yaacnay nin baa markaa meeshii raggii ugu macruufad roonaa raggii daraawiista ka mid ahaan jiray oo markaa noolaa oo raggii dhaawacsanaan jiray arkay wiilkii calooshii bannaanka iska taalloo digamiidani ka buuxsisay ayaa neef idaan la qalay badhihii buu yidhi ii shiila sida dhakhtarradu u farxasaan oo kale ayuu u farxasay markaasu asal galool biyo ay ku jiraanna gacmihii buu buu geliyey biyo uu asal galool ku kariyey oo la dagaalamaya jirmiska dambe ayuu dabadeed oo haddana diiran qofkana aan wax yeelay ayuu digadii wiilkii kaga maydhay wiilkii xaraggii neefku yidhi iigu qabta oo sidaa loo saaray afartii adirna waa la qabtay calooshii waa godantay markaasuu dabadeed digadii iyo wixii oo dhan buu kaga maydhay biyihii waa ka dhameeyey asalkaa biyahaa leh markaasuu mid walba meesheedii ku celiyey markaasuu talay nabarkii wuxuu ku talay timo naageed markaasuu badhigii halka ka kiilay dab intuu waslad yar saaray saa uga gooyo qori sidaa u geliyey ayuu iyo isuu saa u dhalaaliyey iyadoo shafshaf leh ayuu intii yarayda uu talayna mariyey calaashaan si aanay markaa jilmis dambe jirkaas u yeelanin wiilkii markaas yidhi waxaan doonaya waxba noqon maayo anigu inaan qaado guriga idiin geeyo waydinaan dhaawicin karayn reerkii lahaa maya waa dhaawicinaynaa naga tegi maayo halkaan noo marka waa yahay xukun buu ka riday wuxuu soo qaaday qarbi buu iyo qabaskaa biyo ugu suban qarbad weeyaan bislaaday oo megab noqday oo waa yeela oo aan biyihiisu aada moodo biyo tallaagadeed oo kale qabow biyahaas halkaa haw yimiin buu yidhi baridii neefka laga shiilayna halkan buu u dhigay wiilkaa waxaa la siinayaa buu yidhi fandhaal subaga yaa subaxii la siinaya habeenkiina fandhaal subaga marka uu haraadana biyahaasa xoogaa qabow ayaa la siinaya jirjirkuu isaga jiifaya waxaa la diidayaa buu yidhi wiilkaasi inuu kaco oo saxara ka timaado kaabiira ka timaado labadaba waanu diidaya ila wax u cunaba u diidiye jidhkuna waxba noqon maayo waaba quwadaysanaya maalintiina isagu wuu yimaadaa wuu eegaa toddoba ayaamood markii ay joogtay ayuu dabadeedna ka furay tolonkii isaga oo mugsaday wiilkii oo gidaarkaa ka xoog weyn oo midnaa jidhku wuxuu u qaadanaya baridanaaba uga xoog weynayd cunadii badnayd wiilkii oo baan qaatay oo naaxay oo tubki isaan leegyahay oo ilaa intii aan kaafin oo xagga dambe wax ka imaanin oo baan qaatay oo nooc gooniya haraadkaan biyahan uu kaga imay wax afkaa uu geliyo oo aan barida ahayna ma uusan siinin fandhaalkaa keliya weliye fandhaalkaasaa ku filan weliye jirku wixii doonaya calooshuna inay marato ayaan doonaya maalinkaasu dabadeedna wuxuu doonaba u fasaxay wiilkii markaasu dabadeedna wuxuu la ekaabay gidaar waxaa waxa samaynayey barida markaa baridu soomaali waxay u qaban jirtay wax laga sheekayn karo ma aha sidaa aawadeed bay yidhaahdeen bugso iyo bari idaa meel ma wada fadhiistaan sida dabadeedna barida loo jeclaa saas bay ahayd subag intuu sidiisa kaleba uu qiimo badan yahay ayaa baridu haddana siyaado sii tahay haddaad imika tagto boorama wixii ka baalleeya ninkii ilaa taan loo goglo oo isaga iyo haweenaydiisuba ay suba ku seexdaan amaba aqalgelayo waxaa la doonayaa jidhkan oo dhan u subag la siiya oo jidhka oo dhan u suba qaataa xaggan madaxana iskaba daaba waxaa la doonayaa gobo gobo gobodaa inuu ku hayaa ninku inala quwadna toban nin ninka dabe halkaa joogaa toban ninoo inagaa waa wada dilaya ma qaban karayno jirkiisuna wuxuu ka noqday buxiil oo kale waxaasoo dhammina waa subagaa la siinayo iyo subaga jidhka laga siinayo ee jibaha wada daloola qaadanayaan oo inagu imika aynu u naqaano inay maaragtay usad iyo ur iyo wax keenayaan waxaa dhacday magaalada layada boorane meesha milatarigu ku xidhaysan iyo garayaxaw la yidhaahdo ayaa laba rakruud oo cusub milatarigii ah yaa laysugu keenay wax laydiyo islaynino saar baa lagu kala ooday xiran oo ku wada jiraan kuwana wax laga qaaday buuhoodle kuwana wax laga soo qaaday asaaca markaasaa kuwa buuhoodle iyo hawshakan ka yimid oo maafaduu yeedhana kuwa marka ay marada iislaan maalinkii markiiba markii xaway gelinayaan subagna maradii la gelinaya oo mara jidhka waxyeesho iska khafiifa lama ogole mara subag lebaa la doonaya jidhku inuu huwanaado kuwii baa yowhaadeen masaabuun baa weydeen aa uskagani waxaan keemada maryaxanka kani waa maxay taxartiin ba ii kuwii xagga aad walaalkay meel xoolale haddaa ka timaadaan jidhkiinaa dabadeed ama maryihiinaa daba subag lagu arki lahaaye waa caydhnima waxa meesha midi keenay alaabihin waxaa ku sameeya waa istuurtuureen meeshu dhagax bay leedahay ragruudkii islaawaxay baan anigu kiiskoodii qaaday labadaa hanbay kala wataan golna waxay leedahay waa xaydnimo waxaana dabeednimo kanu iskandar isaga maydi waayeen iyo subagana isku subayaan golna waxay leedahay dharkan caday khafiifka waxay u sitaan waa caydnimo labahan weeye nimankii dabadeed markii dambe iska heshiiyo xerada oo dabadeedna la tababariyo waa kaa maalintii baashin awdka ay ka baxayeen oo ninkiina naari uga yimi london oo la eegayey
maya waa soconayaa we haa ee nimankii markaa la eegayey kuwii dhulka kale ka yimi intaa in laegoo tacliina ma ayan qaadanin baktiiskii waxaa la wada siiye kuwaa subagga qaadanayay waa ka wada xoog weyn yihiin marka daba bireerka iyo waxay sugiina kuwaa moodmoodamafa libax soo baxaya oo kale ayay dabada soomaalidii kale sallaa la gadeen waxaasa markaysa waxaa samaynaya subagga baridu ha wax ka badnaatee bal hadda waa kugu soo celinayaaye waa ku kaa
horta ninka la yidhahdo daahir afqarka aad iyo aad baa lagu dheeraata barida iyo sheekadeeda rag badnina way dhinaadeen laakiin sheekooyinka aad ku sheegto kulli waa loo wada baahanaa lagama maarmaan bay walow aad moodo daahir muka calaysaysa iid iyo baridu waxma tartee wuxuu iska macmalaad soomaaliyeed iidiyo utag iyo taktaradu aad moodo oday aad eh, iyagu ay qolaba nafdooda ku adag tahay taktaraduna way ku adag yihiin inaan baridu waxba tarayn ee dal dadka qofka jira ii keenayso ayay qabaan waxaa kaleeto ay qabaan iyo odayaasha ee waayaaragyada ee bu- buuniyaasha ee baxdowyada ee far- ee ge- ee la yidhahdo maaragtay mm, aad iyo aad u yaqaana waayaaragnimada dheeraadkaa leh ee balaayooyinka iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaadeen kulli waxaa soo dhan soo wada gudbay oo soo wada maray sida daahir farke iyo qiburaare oo kale iyo waxaa iyagu u arkayaan inuu yahay wax tijaabooyin iyo waayo aragnimo la gaaray ee aqooneed ee aan la dhaliilsan karin ee aan la yarayn karin taraduna waxay qabaan in isciidin lagala joogo waxay qabaan in eh, wax kasta cilmi ahaan lagu eh, lagu dabaqo oo cilmigu wuxuu naleeyahay na farayo aynu raacno eh, weliba khaasan cilmigan dilka la yidhaahdo takhtarka takhtarada ama dawada eh, inay raacno ka waxaan marka ugu garqaybin lahayn innagu waxaan ugu garqaybin lahayn cilmigu waxa waaye waaba oo macnihiisu waxa waaye ee waayo aragnimo natiijo ka soo baxday waayo aragnimo waayo aragnimo ka soo baxday cilmigo dhani waa natiijo ka soo baxday waayo aragnimo marka waayo aragnimo dayaashana waa lagama maarmaan ee waa ku jirtaa meesha waayo aragnimo takhtaradana meesha waa ku jirtaa waxay u baahan taha kaliya baaritaan lagu da- la la- la sameeyo oo labada qoloo mid walbaba iyadoo rayigooda la la- la qiimeynayo ama la qadarinayo rayiguna waxaa waaye sayn inagu aynu u maqalnay aynu inoo soo guurinay ama inoo soo martay inay tahay wax aad iyo aad qiimo u leh waxaa yaab leh subaga kale haddii la dhigo oo meel qabow la dhigo wuu fadhiistaa laakiin barid ma fadhiisan waxyaalaha waxa ay la fadhiisan weydaa ku jira waxa ay la fadhiisan weyday qabow kastoo ah oo oo soo mara yacni baraf kastoo soo dhaca baridu qaboobi mayso ayay ayay yidhahdeen marka sidaa awgeed halkaasaan ku dhexdhexaadino waxaan u gudbinayaa eh, daahir eh, fiqi buraale ayaan waxaan u gudbinayaa isagana bal inuu inooga sheego halkaan berida aan soo dayno berida intaas qaybeedi iyo sheekadeedii macaanka badna halkaan ku dhaafno aan u gudbiyo lugtu lugtu lugtu eh, waynu uga qaybinay mar haddaan uga qaybinay bas wey halkaan ugeyno qolo walba eh, ciise didiin maxamed didiin Eh, waxaa weeye labaduba taxdirin bay leeyihiin. labaduba lagama maarmaan weeye eh, labadaba in ra'yigooda la qaataa weye iyaguna tijaabo cilmiya oo waayo aragnimo ayay soo inoo soo gudbinayaan Eh, wax bulsho weyn ay qabtaan wax we- wax yaab lawey bulsho weynkaas waxay qabtaa iyagu waxay wax- wax yaab lawey masalan haddaan aan ku noqdo waa idinkaa warka igu celiyey eh, wax shiinaha Eh, hadda amerikaankii waxay eh, maaragtay eh, takhtarnimada biri masiibka ayaa lagu noqday misalna irbada san meedka lagu mudayo eh, daawooyin kaleeto ay shiinay sameeyeen hadda oo biri masiibka eh, waxaa la yidhahdaa daaweynta dadweynaha waxaa waaye wax yaab leh hadda krimiyaalda amerikada iyo anfuro ay leeyihiin ruuska iyo kulli way doonayaan yani culimada lus- iyana way qariyaan shiina waa ka qariyaan kuma ogola kaa cilmiga cilmi adag way gudbin mayna shacbiga ayaa kaliyaale shacbiga isku daaweeyey wayna ku guulaysteen waxay dhahay halkaa balyan oo dadan waxaan ku gaaray waxaa waaye takhtara ma gaarsiin karo waxaanu gaarsiinaa waxaanu wax ku gaarsiinaa bay yidhaahdeen Eh, eh, takhtarka beledida ah takhtarka gaar ahaaneed waliba sa isu daweyna soo dawey nagaa roon nagaa macquula hataa doon la afka laisu gashaa jira yaa barshada ku tahay irbada tan laisku duraayo ayaan xasanen iyagan wax ka qorayaan moodaya waad akhriyeen oo irbada tan la yaabay oo wareer yani waxa ka yaabay daawooyinka laysiinayo masalan hadda waxaan markaynu kuuriya tagno waxaynu tagnaa nin kasta oo kuuriya takhtar ha ahaado wax kasta ha ahaadee wuxuu ku wax lagu keenayaa geed la yidhaahdo geedkii eh, cirqul xayaa la yidhaahdo ama xididkii nolosha la yidhaahdo geedkaas eh, anigu waan fiiriyey way ku dayey dhiskeenii bal inaan wax ka helo wuxuu egyaha gogoba oo gogoba waa lagu siinayaa haddii aad kuuriya tagto mar kasta waa in geedkaa lagu siiyo haddaanad cabbin yani cimrigaaga waxbaa ku darmaayo markaad cabto waxbaa ku darmaayo cimrigaaga iyo cimrigaaga intii waa ka weynaanaya yani eh, waxa waaye iyagu waxay yidhahdeen waxaanu ku gaboonaa boqol iyo labaatan iyo boqol iyo soddon ninkuu ilaah uu gaaro maba aha gabow sagaashan jir iyo gabow ma yaqaanin wixii geedka san adnaa cirqu xayaa waa la yidhahdaa shan sanu ku daraya markaad abto cimrigaaga yani shan cimri eegaagu ora kasaa tahay uu kusoo qaaday boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo labaatan bay ku gaboobaan kuuriyaan marka waa aaminsan yihiin xafladaha waa lasoo dhigayaa waa lagu cabsiinayaa hadeed baa lagu siinayaa waa geed haddaan anigu dabcay waan cabay way isku dayey way dhalaa layga siiyey ayaanan kuuraya tegey waxayna yidhahdeen waxaan- waa gogobiheen rabbi waa gobi inkasta aad moodo in dhulku kala gedisan yahay laakiin urkii iyo kulaylkii iyo sii ogyahay xiis sii ogyahay waa gogobi inagu gobeen neegar waxaynu gogobaha fikradka kaa laga qabaa fikradda ay shacbi- shacbiga soomaaliyed ka qabaan gogobaha wax kale wax kale ka qabaan marka wax la dhalisan karo ma aha isdaaweyntaas dadweynaha Eh, waxaan moodaa inaan wax tacliiq aan sameeyey Eh, aan ku noqdo faqbulaale qubulaalow barida halkaan ku dhaafno Eh, iyo hel- eh, iyo helgankii daktarada iyo iyo odayaasha eh, iyo loolankii ama- ama- ama- ama- ama tartankii ka dhex socday lugta iyo qayheeda lug iyo qayheeda iyo majaha lugta iyo qayheeda intay lugta u qaysantaa majaha ilaa majaha noo gaar
waa tahay horta ee markaynu eegno xoolaha ama dadka dad iyo dunyaba aynu nidhaahno waa siman yihiin addimadoodu ama hilbahoodu waa siman yihiin inkastoo xubna isdhaar dheer yihiin oo u kala duwan yihiin kala namun yihiin sidaa haddaba axmed nuurow aad tidhi lugta yaad ku soo koobtay inaan wax ka sheego iyo sida ay u qaybsanto lugtu waxaa weeye adin ka mid ah afarta adin markaas lugtaas waxay ka soo abuurantaa marka ugu horraysa qaarka dambe ee xoolaha qaarkaa dambe oo ah dinaha waxayna ku fadhidaa misigta lug waliba misig ayay haysataa iyadoo misigta daloolkeeda ku haysata afka ugu horreeya ee bowdada xidid yar na halkaas uu misigta kaga sii jiro oo ay haystaan rubabka dusha ka haysta bowdada oo in yaroo kuusan ah afkeeda ugu horreeya oo ay isku xidhan yihiin misigta sinaha dambe ah halkaasay ka soo baxda marka intaa ugu korraysa marka xubnaheeda la tiriyo bawdaa la yidhahda saan u aqaan anigu marka tiiliya lafba waa u qaybsantaa lafteedii dee way ku jirtaa hoosay jirtaa laakiin lafta iyo iyo cadkaba waxaa laysu yidhaahdaa bawde ka soo gudub bowdadu markaa waxay haysataa dushii hore waxaynu ku sheegnay inay ka haysataa misigta ka dambena waxay haysataa shanshada marka shanshada iyo bowdada waxay isku haystaan iyaguna meel saas oo kale oo ilaahay xubintaas oo kale oo ee, ay iska haystaan markaas misna waxay is haystaa tiirhkooda oo dadka qaarkii yidhaahdo canjir qaar uu yidhahdo jiir weynka qaar inta laadlaada shanshadii uu yidhaahdo oo cadka hoose ah marka aashaan arrimahaasaa hilibkeedu saas usoo saxma oo hoosta had iyo goor xiga oo xagga boqonta iska xiga xagga hoosta oo lugtu markay saas u taagan tahay dhinaca hoose bowdadu waxay kaga abuurantahay waxaa isku xidha kuraankur iyo duubiga shanshada ay ku fadhido iyo isku xidha marka halkaa laga socdo shanshadii duubi bay yeelataa hilib weynteedii ee xagga shidhaxa ka soo korreeya duubiga ah boqontaa dheer iyo shanshada cadkeeda weyn yaa is haysta bowdadiina waxay iska haystaan shanshadii oo laftii duubigiida iyo kuraankur xagga hoose ka haysta oo isku xejinaysa amarka ilaahay markaas duubigaasu markuu baxo oo duubiga dhaafto waxaad u tegaysaa manshihii waa lugtii baan weli wadaaye mashintii baad u tegaysaa oo mashin dambe la yidhaahdo mashin dambe maxaa yeelay adin waliba mashin buu ku taagan yahay mansho hore iyo mansho dambaa la yidhahda marka mashintii hoose oo seedalay u badan maca lafteedii lafna leh seedalayna u badan laakiin aan lahayn hirib lahayn ee harag iyo seed iyo laf ah waxaa markaa loo tegayaa mashintaa markaa daafto cumaa cumihii cumaa cumihii wuxuu yeelanayaa xubno ruuxiisu kala googo-an markaas waxaa la yidhaahdaa xoolaha markay caatoobaan oo abaari ku dhacdo oo ay weyd noqdaan oo ay joogsadaan xaggee buu ugu dambeeyaa dheecaan waxaa la yidhahdaa cumaa cumaha waa laba xubnood oo midna ay majinta haysato midna raafka ay haysato qantaafusha ah haa oo laba kala sheex kale ah markaasaa waxaa la yidhahdaa kontonma dhaafto markaasaa waxaa la yidhaahdaa dheecaanku xoolaha laba raaflaha ah wuxuu ugu dambeeyaa kontonma dhaaftadaas labada cidiyood ku fadhida midooda geelana waxaa la yidhahdaa waxaa laga eegaa inuu macyahiyo inuusan macayn markaad gowracdo oo dhuunta ku dhufato dhafoorkaa laga eegaabali halkaa dhafoorkaa lagaga dhuftaabaalida toorey hadduu mac yahay xayr baa ka soo boodi haddii kalena biyaha ka soo boodayo dhafoorka waxaa kaloo la yidhaahdaa marka iduhu aada iyo aada u abaaroobaan waxaa la yidhahdaa leg iyo badhigii kala hadho oo halkaas aan ku noqdee leg iyo badhigi kala hadho oo waxaa dheecaanku ku dambeeyaa leg markay badhiyi dhammaato oo ibir ay noqoto legga intaa hooska ku jirtay caaradda u horraysa ee labada keeni dhexdooda ah haa yaa dhacaankaga hadha halkaa ugu horraysa dhoolkaa ugu horreysa ha ha saasaa la yidhahdaa haddaba lugtii haddii aan soo tiriyey wuxuu noqday bawdo santo oo magaca guudaha sanshada marka la yidhaahdo ma duubi oo sanshadii la socda iyo mashin iyo raaf ama cumaacum iyo laba qantaafulood iyo laba qantaafulood oo yaryar oo ku yaalla mankaha afar qantaafulood weeye laba waa labada ku socdaa labadaas dusha mashinta iyo udhexeeya qantaafulaha hoosena waxaa la yihahdaa fardo yaan ugu aqaana a kontonma dhaaftuna waxaa weeye taas yare cumta xuminta ugu hoosaysa ee ay ku fadhido qantaafus yaan u aqaanaa kontonma dhaafto dheecaankuna halkaas ugu dambeeyaa marka la yihahdo laba raafulaha intaasaan lugtii ka sheegay
waxaan u gudbayaa waa inoo yaryaraynayaa haddaana oda qof dacwad ka qabaa jirin anugu kolba saasaan ku raacsanahay waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo salaad ayaan u gudbinayaa salaad oo isaguna inoo qaybin doonaa barjeeniga jeeniga salaadow jeeniga adna maxaad ka
mahadsanid maxamed nuur jeeniga horta marka ugu horeeya meeshaas sararta dhinaceeda ah ayuu saaran yahay waxaana ugu horeeya oo ugu koreeya garab garabkaas cudud baa soo dhex gasha saddex xibnood afar xibnood buu u qaybsan yihiin cududdaasi garabkay waxay ka gashaa meel aad xeero moodid ayay ka gashaa meeshaas waa laga bixiyaa waa cududdii cududdu haddana hoosay usoo degaan degtaa tagoogtii baa ku taal tagoogta iyo ayada laf intaa oo kalea oo hadeed yacni si waad garanan kardhaan oo soomaalida risirigin bay xoogaa waxaad moodaa afkeedu wax wax yar inuu ku kala duwan yahay annagu sidaan u naqaan oo la yidhaahdo oo yar oo sidaan sirxiyo waa la yidhaahdaa xilla duul waa la yidhaahdaa yaa kala dhex gala yaa kala dhex gala isaga iyo meesha tagoogadu iska galaan tagoogadana waxaa la yidhahdaa meesha ay cududda kasoo gelayso tagoogta sandheer baa la yidhaahdaa waa waa waa saddex tagoogta sandheer baa la yidhahdaa tagoogtu caarad dheero saasay bixisaa labay noqotaa mid yar baa markaas saas kusoo dhacdo waa midda oo muxuu ahaa oo sandheerka midda la yidhahdo ay la socotaa oo laaka saasa weeyi waa kasii degaan degtaa markaas beelayso majintii yaa soo gasha kor majintii majin baa laga yidhaahdaa majin markii laga yidhaahdo seedo yay yeelataa markay seedahaas yeelato siraan sirix iyo wax la yidhaahdo yaa meel dhexe ku jiro iyaguna lafa yaryara lafahaas waa ka sii baxdaa seedihii marka hoos markay tagto laftaasi ayada laftigeedu waa laba oo isa saaran mana kala go'na laba saasahoo sinan oo saasa weeye lafta majinta ahi oo dhudhunka ahi dhudhunna waa la yidhahdaa majinna waa la yidhahdaa labadaas markay kala baxdo laba cidiyood oo yar yara kuwaas sanjaafulaan yidhahnaa kuwaas sii horeeyo oo ay dhigtaanna dhilaan dhilaan yidhaahnaa oo marka waxaa meeshaas ku dhex jira lafa la yidhaahdo kurtuma dhaaf kurtuma dhaafkaasi waxaa weeye waa iyagu waa laba xibnood midina xoogaabay dheer tahay oo waa midda koraysa midina waa midda cidida gasho waa yar tahay oo xoogaa waa ballaaran tahay maxamed nuurow iyagoon wixii oo dhan la soobi karahayn anigu intaasaan keeniga ka garanaya oo aqaan
qof dacwad ka qabaa waxaan u gudbayaa xubin kaleeto ayaan u gudbayaa waxaana u gudbinayaa ninka la yidhaahdo eh, siciid ayaan u gudbayaa siciidow waxaanu rabnaa inaad ka nooga sheekayso eh, oo kugu soo aaday eh, waxa la yidhaahdo goorta oo ka bilaabata saraxa ilaa macmada xeela wadata iyo qoorta halkaa qoortu intay tahay daktarna waa tahay sheekadaas waxaan moodaya inaad naga wada eh, waxaan u qabaa inaad naga wada bayso Eh, markaynu saraxaas aynu jurbaanka neefka oo labada jeenisaa uga reebno qoorta maca tumankeeda maca waxeeda oo dhan intaa inta xubnood ku jira iyo inta laga gooyo iyo intaa adiguna bal nooga
waa mahadsan tahay xanuun nuuro wax waa inkastoo igu soo aaday hilibkii ee ugu qalas ugu qalas eles ugu qalassanaa Ee, ee, haddana haddana bal wixii aan ka garan karo waa ka taataabanaya Ee, horta marka u horeysa hal- adkaas waxaa laisku yidhahdaa waa qoor waa waa inta marka horeba xoolaha marka la qalayo la israacsiiyaa oo ariga ama adigoon xoolaha yaryarka ah ariga la israacsiiyo Ee, tuunka ilaa madaxa intaas way socdaa marka neefka marka hore la gowraco madaxa laga jaraa dabadeedna qoortii baa soo hadha labada jeeni ilaa meeshii gowracu ku dhacay inta udhaxaysa unbaa la isracsiiya marka waa intaas marka la qaybiyo ee, qaybteeda ee, marka ee, hilib baa marka horeeto labada dhinac kaga yaal waa la qalaa hilibkaas fatuun baa la yidhaahdaa waa laysku geeya labadii sa- wasbabood oo midba dhinacba ha loo gooyaa tun baa la yidhaahdaa oo tuman ayaa unbaa laysku yidhahdaa hadduu dhinac ka tun baa la yidhahdo Ee, markii la laftihii loo dhaadhacana laba qaybood bay u qaybsamayaaniin midna waa tii gowraca xigtay oo waa waa luquntii midna waxay raacdaa ee, ee, waxay raacdaa ee, ee, ee, ara- araxdii saraxdii bay raacdaa oo waa oo ka lafa badan tahay qaybta hore oo waxaa feerihii baa soo gelaya oo qayb feeraha ka soo gala oo meesha kalena way karaysaha iyo baa qaybtooda soo gala marka xoogaa way ka lafa badan tahay marka iyaduna ee, ee, sarexdii oo ah maaragtay araxdii qaybteed wey laakiin labada lafood anigu ma kala jarin anigu ma kala jarin marka raaree- raareedaas dee rag ba qaybin doonaa u malayna rag baa qaybin doona baan u malaynayaa raggaasaa dee aan aynu kaga heli doonaa ee, ama raggii hore u qali jiraba ha noqdeen ama rag maaragtay ee suuqa ku arkaa Ee, een, waxa weeye ee, madaxa de kuma jira umalayna sarifkaas isagu ee qoorta kaliya ahayd baan u malaynaya iyo madaxa la yidhahdo ku darna waa- waa raacsiinaya Ah, madaxu marka waxa weeye waa marka uu ilaah yahana waa waxbaa ee, waa qayb markii uu maaragtay riyaha kaliya yahana waa waa nooc oo siba oo loo kala sarifaa marka ee, sida kale way isku raaxsiisan yihiin cad kaliya bay isdheer yihiin oo ah ee, cadkan macagta loo yaqaano oo idaha ay leeyihiin oo ay riyuu lahayn lafaha kaleeto waa sida mid ama ha ahaadeen ee, hilibka ha ahaadeen ama ha ahaadeen ee, ha ahaadeen ee, lafaha waa iskaga mid laakiin cadkaasun bay isdheeryihiin marka sidaynu u wada naqaana waxa weeye madaxiina laba qaybood oo ah fuqa hoose iyo fuqa sare oo bini aadamkuba uu leeyahay oo labadaa fuqba uu waxay ee, u qaybsan yihiin fuqa hoose waa qaybsamaayo haddana wuxuu noqdaa laba daan oo ee, waxa kala raxsiisan yihiin waxay isaga yimaadaan garka labadooda dhinac oo kaleetana waxay ku jiraaniin iyagoo geese leh waxay ku jiraaniin ee, madaxa qaybtiisa sare bay meel kala jiraan kaga jiraaniin marmar haddii waxaa dhacda qofku hadduu hamaansanayo inay kala fikadaaniin oo waxaad moodaa inayanba ee, wax xoog su haysta ayan ahayn hamaansigaas marka qofka markii uu hamaansado marmar way kala dhiladaanin oo waxaad moodaa waxba meel haystaba inayan ahayn cad yar isu celinayo ee, madaxiina ee, qaybtaasuu leeyahay haddii la hilibkiisa yaa la tiltilmaamona markaas ee, carabkii dhegihii ee, qaybahaas unbuu usidhay qaybsamaya oo waa hilib markii ahaan loo dhaqaaqo midda weynna waxaa ku sii jira maskaxdii dee bini aadamka hogaaminaysay baa ku sii jirta oo dhexeeda ku abuuran oo ku dhex jirta ee, indhihii baa ku jira ee, waxyaalahaasaa ku jira marka ee, anigu intaasaan madaxii iyo luquntiisii ka tilmaamay
ereyga sidiidu saa u sheegta weeye waay meesha ugu adag oo meesha inta magac ay leedahay iyo say u kala baxbaxayso waa meel aad u adag raggii oo dhan way goda qoslisay sababtoo ah waxay qosol waa ogaal oo intay hilib ku jiray inta magac ku jirta wax laga bixi karo oo nin koodi karaa ma jiro anigu haddaan sii idibilo oo aan dabco inaan sii eh, waxaan ahaa marka hore anigu bulaariyaan iska ahaaye ma aan ahayn ragga roog maraarka dhigay mi sida cali cali mudiir oo kale bii mi raggii wuxuu ibnaan jiray geedka kale gurigees sida cali mudiir oo kale imaanayay marka bal aan anigu isku dayo eh, xoogaa aan kugu sii darsado horta waxaynu nidhi eh, sarraxi ayaynu goynay sarraxi baynu kala qaybinaynaa markaynu sarraxi kala qaybinayn waxaynu qaybinaynaa wax la yidhaahdo luqun iyo tuman marka luquntii xagga aan dhiganno aan soo qaadano waxaa la yidhaahdo tumankii tumankii laba aan ka dhigno waxaa la yidhahdaa laba laba labuu noqonayaa markuu laba noqdo isagii ayaa mise hoostihiisa waxaa imanaya isagii waxaa imanaya waxaa imanaya waxa la yidhaahdo jabsiyo iyo wax noocaasa waxbaa hoos imanaya isagana laba labada hareer wuxuu ku leeyahay laba ka- karayso kuleeyahay karayso ayuu ku wataa kow marka luquntii dheerayd halkaasay suntii markii laga qalo luquntii luqun dheer bay noqonaysaa halkaan waxay noqon eh, gawraca meeshiisa ayay iman halkaan gawraca meeshiisa ayay iman oo meel eh, madax buur ay maqa ragga afgeynta weli afgeyntii maan gaarina dhegeysa lami ruuxay baanu ama aqaan ruuxay baa qalqalbamayaan kow aniga cali mudu kartami waa kow marka madaxii baynu aadna madaxii idihiisaabu sheegtay wey oo kuwa farsana madaxa ariga iyo madaxa iduhu waxay ku qabsan yihiin macashi inkastay macashi meeshii taal laakiin macal waxaa i- loo yaqaan idaha ayaa iskale Eh, waxaan fuqa waa kuwa farsanayo oo waxaynu u qaybinaa laba fuq baynu u kala qaybinay fuqa sare iyo fuqa hoose fuqa hoose laba daan baynu u qaybinay labadaa daan aynu u qaybinay fuqa hoose eh, waxay ba- ba- baynu u qaybinaynaa Eh, waxaynu u- waxaa waxaa ku fadhiya carabkaa saaran labada daan hoose carabka ayaa dul saaran Eh, waxaa ku jira ilkaha ku jira iyaguna ilkaha labada af- labada daan daanka sare iyo daanka hoose way ku jiraan Eh, ilka gowsaa iyana jira iyaguna way ku jiraan gowsuhu aan soo wadno madaxa fuqa sare waaynu qaybinaynaa isna waxaynu u qaybinaynaa waxaa la yidhahdaa ilgoonno ayaynu dhahnaa laba ilgoon baynu iyagana u kala qaybinaynaa laba ilgoon ayaynu u qaybinaynaa ilxayro ayaynu midna samaynaynaa dhegaynu u qabanaynaa canqar baynu samaynaynaa iyaguna halkaas ayaa iyaguna waxaasay u kala qabeen inkastaan anigu aan xariif ayaabaan xoolaha ka cuncunay mogta waa ku dhaamaaday suciid baa dhaamaa inkasta oo nimankii ka shaqayn jiray oo aada u yaqaanaa ay waxa la yidhi nin wax yaqaan hortiisa lagu beeyaaye bal anigu iska calaliin wa- waa idibilaaya maahine Eh, mar rabi ruuxaygu maskaxdii baynu ba- baa ku jirta oo iyaguna maskaxdu qaybsanaysa xore yeelanaysa oo iyaduna meelaha ay- ay- ay- ay kala magacaysa inkasta soomaalida aan maskaxda cunin Eh, anu gudbiyo ninkan yaha buraale oo